Halkani waa shabakada warbaahinta idaalinews.com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
dagaalo ayaa dhacay nimankii a- cadowga ahaa ee august ayaa mar sac sabqi taxe ay ahayd waxay weerareen ee, degmada ee, qansax dheere Een, balse ciidamadii koonfur galbeed ee ku sugnaa halkaas ayaa waxay waxaa loo dhigay cashar aysan weligood ilaawi doonin Een, ee, dameedkoodana maanta qansax dheere ayuu daadsanaa inta kalena ee, waa ay kala carareen insha allah waxaan rajaynaynaa kuwa geesiyaasha ee ee soo baxay u dhashay ee koonfur galbeed inay sii dabakii doonaan oo cadowga meel walba uu tago ay kasii daba tegi doonaan bumbulis iyo iyo faan midna ma ahan Ee, nimankii cadowga ahaa ayaa xalay waxay soo weerareen duleedyada degmada ka saxdeere magaalada ma soo gelin magaalada waxaa ku hareereysan ciidamada koonfur galbeed oo geesiyaala Een, duleelada magaalada ciidamadii joogay ayay soo weerareen haddee bumbulisna ma ahan oo cidda dowsid ka saxdeere waa ka wareysan kartaa maanta meel walba beedkooda ayaa daadsanaa tiro ilaa iyo saddex ruux ayaa kaga geeriyootay nimanka cadowga meesha kuwo kaloo badan oo dhaawacna waa aa- waa uu jiraa oo ay ka carareen Een, een, ciidamada koonfur galbeedna dee xaaladooda mid aan kaga warmaamaya ma ahane waad waraysan kartaa meesha wax ka gorobalena meesha ma soo gaarin